Magaalada Kismaayo, xarunta ku-meel-gaarka maamulka Jubbaland ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay kor u qaadida maalgashiyada yaryar iyo horumarinta ganacsiga. Kulankan ayaa waxaa kasoo qayb galay mas'uuliyiin ka socday Wasaaradda Ganacsiga Maamulka Jubbaland iyo qaar ka mid ah ganacsatada ku nool magaalada Kismaayo. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha Maamulka Jubbaland, Cabdi Shukri Carab Cumar, ayaa ka warbixiyay kulankan.
intaas kadib waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale shirkadaha ee maaliyadeed ee bangiyada ka kala socdo ee deegaanada jubbaland mas-uuliyiintooda oo run ahaantii ee si qurux badan ayagan usoo agaasimay oo bangi kasta ee soo bandhigay adeegi maaliyadeed uu bixiyo iyo maaragtay serviceka bulshada ay siiyaan iyagana waa idinkaga mahadcelinayaa intaas kadib shirkan ujeedadiisa waad arkaysaan waxay ku qoran tahay boorka waa waxaa la yidhaha bandhiga shirkadaha maaliyadda shirkadaha maaliyaddana waxaa wey waa bangiyada ka howlgala deegaanada jubbaland oo aad arkaysaan oo ugu horeeya bangiga i b s oo ku xiga kimis oo dahabshil ay ku jirto oo amal uu ku jira iyo salaam somali bank oo wada taqaanaan